waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahim oo dhambaalka uga horreeya ma qaataa mise waad qaadataa haye anaa bilaabayo warqad qurux badan baan hayaa oon lama sugi karin akhrinteeda tahaniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaana dadka diraya ugu horreysa hooyo dahbe axmed dhicisow iyo aabe cabdile cabdiraxmaan xuseen iyo hooyo xabiibo xiirey xasan hooyo ruqiyo maxamed xuseen iyo hooyo nadiifo xiirey hooyo luul aadan xuseen hooyo farxiyo maxamed cabdi abti xasan xiirey jamaal axmed cismaan iyo sidoo kale mulki cabdulle cabdiraxmaan dhammaan reer cabdulle geney oo kale ah aamino maryan nasro xamdi muna iyo sidoo kale saabriin dhammaantood dadkaasi iyo in kaloo badanba waxay ibraahim oo tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan doctor cabdulqaadir cabdille cabdiraxmaan iyo sharaf cumar cilmi oo koob iyo labaatankii bishan abril aanu ku jirno ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waaba shalay uun wiilkaasi waxaa loo bixiyey nabiil cabdulqaadir nabiil waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo midkii soo weynaada caafimaad ku waara dadkiisa dalkiisa iyo diintiisana wax u tara aamin aamin ayaan leenahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo xabiibo axmed sheekeeye iyo waxay yidhahdeen aabe aadan faarax qaasim caasho axmed sheekeeye iyo gallado axmed sheekeeye iyo cabdulaahi faarax qaasin iyo waxay yidhahdeen cusmaan axmed sheekeeye iyo farxiyo aadan faarax iyo abaayo zamzam aadan faarax iyo maxamed xuseen faarax dheere loo yaqaano sacdiyo aadan faarax iyo cabdiraxmaan xuseen faarax baari khadiijo cumar sheekeye iyo zahra aadan faarax iyo haboon cumar sheekeye iyo cabdikariim faarax iyo maxamed aar xuseen axmed iyo waxay yidhahdeen aar tulxi garaad sheekeeye iyo maxamed axmed sheekeeye iyo maxamed cabdikariim faarax waxayna dhammaantu jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan guuleed aadan faarax iyo waxay yidhaahdeen caaisha axmed cabdulle oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan reynreen bashbashii barwaaqo ee bana uu idinkala sii ubad qeyr qaba anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim heesta ugu horreysa intaadan soo qaban bal aan dhambaalkan raaciyo waxa uu ka yimid aabe injineer cumar maxamuud irbad iyo hooyo ruqiyo madar guuleed hooyo farxiyo cabdi saalax khatro cabdi saalax maryan cabdi saalax maxamed cabdi saalax wuxuu ku magac dheeryahay tabliiq iyo axmed cabdi saalax iyo xaawo cumar maxamuud kiin cumar maxamuud idil cumar maxamuud iyo ditores baa la yidhi maryan cumar maxamuud iyo injineer samatar cumar maxamuud iyo ugu dambeyntii siciid cumar maxamuud iyo amaal siciid jaamac dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadinah u dirayaan ayaan leh aadan xasan iyo sagal cumar maxamuud irbad oo meherkoodu ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda puntland waxay leeyihiin meherkiina allah ka dhigo midka idiin horseeda guur kheyr qaba ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay heesta ugu horreysa ee dhegeystayaasheena caashaan usoo qabanayno waa miyaad ii gargaarayn iyo codkii shariif cabdulla xuseen hanuwan gurxamaya sidaa arganta halqaba geedugaala waayaan marbaa geesuroora hanuwan gurxamaya sidaa arganta halqaba geedugaala waayaan marbaa geesuroora nabsi hayga gaadano calabgeedki weegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga ad ku noohowshahay salaantayda gee cashiyaadii gacloote gabaldhaciyi waxaa bari guriga ad ku noohowshahay salaantayda gee cashiyaadii gacloote nafsi hayga gaadano calabgeedi weekaye gabadhaan jalaayey miyaadii gargaaray nuguudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesu tuu furtahan gelindhaxaa habeenkii riyawgu buryamaaye nuguudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesu tuu furtahan gelindhaxaa habeenkii riyawgu buryamaay nafsi hayga gaadanno calaf geediweekeye gabaadhaan jalaaye niyaadii gargaarey ruux gacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhu magihirte gogol baa lageere alagar waaqa toora ruux gacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhu magihirte gogol baa lageere alagar waaqa toora nafsi hayga gaada waa tahay gabadhaan jeclaayey miyaadan ii gargaarin waa tahay gardhigasho taasaa lagaa dhaha ibraahim dhow dhinacii dhimbaallada haddaan mar kale jalleecno waxay warqadan tahaniyadda meherka ka timid macalin abshar xuseen maxamed iyo xaaskiisa mustaf macalin yuusuf iyo xaaskiisa maryan macalin yuusuf iyo saygeeda maryan xuraash xasan iyo saygeeda cabdulaahi hilowle sahalyare iyo xaaskiisa doctor yaasiin maaxi maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi muuse xuseen iyo xaaskiisa ismaaciil xuseen saney wuxuu ku magac dheeryahay saadaam iyo xaaskiisa safiye xuseen xasan sidoo kale waxaa dhambaalkan ku jira abshir jimcaale iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer suude abuukar iyo reer cali maxamuud cadow waxaanay hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosadda yaasiin suudi abuukar xasan iyo hani cali maxamuud cadow oo afariy tobankii bishan abriil ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban meherkoodu ka dhacay magaalada linkobing ee wadanka sweden waxaanu leenahay bay yidhaahdeen wada noolaada oo nabad ku waara wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan waxaa wadajir noogu soo qoray aabe aadan muumin iyo hooyo salaado maxamed yuusuf cureeji aadan muumin iyo weris aadan muumin iyo shukri aadan muumin maxamed aadan muumin sayid cumar aadan muumin iyo waxay yidhahdeen cali muumin iyo maxamed cali muumin iyo cabdulaahi cali muumin iyo suleymaan cali muumin iyo cabdiraxmaan cali muumin colaad cali muumin iyo sahal cali muumin muxubo cali muumin shamso cali muumin iyo ruqyo cali muumin iyo caasho cali muumin iyo zahra cali iyo waxay yidhaahdeen sabaad cali muumin iyo zamzam cali muumin iyo ubax cali muumin iyo maxamed daahir ibraahim iyo cabdulaahi daahir ibraahim hani daahir ibraahim iyo hodan daahir ibraahim iyo mahad ibraahim faarax iyo awees cali faarax ha ka tegina bay yidhaahdeen hooyo sareedo mire canshuur iyo aabe xuseen mire cibaar iyo xamdi xuseen mire iyo ifraax xuseen mire iyo nasro xuseen mire iyo zemzem xuseen mire iyo zaare xuseen mire iyo maryama cabdi faarax iyo sakariya xuseen mire iyo cabdifataax xuseen mire iyo cabdiqaadir xuseen mire iyo ugu dambaysta farxaan xuseen mire caashoy ashumbiya maayla soo gaartid
waa ku arkay ibraahim warqadda inay kula talaax tagto saad u lahayd ha ka tegin kana ha ka tegin kana ha ka tegin waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan islamarkaasna heesta la dhegeystaan cali aadan muumin iyo ayaan xuseen mire oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducadana waa xaggeena caashoy arooskaasi maxaad ugu ducay lahayd waxaan ugu duceynaa arooskaas inuu noqdo midkii lagu baraaro wad kheyr qaban lagu kale ibraahim adigana intaan dhambaalkan akhrinayo markaa galaas biyaa ku siinayso ashuunka kasoo darso dhambaalkan waa hambalyo meher waxaa dadka diraya ugu horeeya mustafe siyaad axmed iyo kayse faarax yuusuf iyo cabdirashiid maxamed xaashiye axmed faarax yuusuf iyo khadar maxamed cali ilka case maxamed cabdulaahi yuusuf iyo doctor maxamed siyaad cabdiraxmaan iyo doctor cabdiraxmaan xasan axmed cawaale xuseen xasan mustaf xasan xaaji cabdifataax ismaaciil mursal iyo mustafe maxamed cabdi waxauu ku magac dheeryahay janaale waxaan maqli jirbaano janaale yimid jeebtaraqow ka bood miya tarta inxaalo wato ina xaalada hadduu yimaado miskiinka waxba ma yaalaan miya waa tahay iyo sidoo kale cabdirasaaq daahir ciga iyo waxaa la yidhi wacays cabdulaahi maxamed iyo cabdirasaaq maxamed weere dhammaan dadkani waxay hambalyo mehera u dirayaan maxamed xaaji xasan iyo marwadiisa baa la yidhi fatxa faarax xirsi meherkooda waxa uu ka dhacay magaalada awbare taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishan abriil sanadkan laba kun toddoba iyo toban waaba bishan aad ba ibraahim oo laisu guursanayaa caruurtii way dhalanaysaa maasha allah waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeya anigana aamiin intaan ku daraya dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo dahabo axmed dhicisow iyo aabe cabdule cabdiraxmaan xuseen hooyo xabiibo xiirey xasan iyo hooyo ruqiyo maxamed xuseen iyo waxay yidhahdeen hooyo nadiifo xiirey luul aadan xuseen iyo hooyo farxiyo maxamed cabdi iyo waxay yidhahdeen abdixasan xiirey iyo jamaal axmed cusmaan waa wariyaha v o a iyo murkii cabdulle cabdiraxmaan dhammaan reer cabdulle ganay aamino maryan nasro xamdi muna sabriin waxa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan doctor cabduqaadir cabdulle cabdiraxmaan iyo sharaf cumar cilmi oo waxay yidhaahdeen wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey nabiil cabdulqaadir waxaan leenahay nabiil soo weynaw noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim ow labadeennaba marka nasiinadan u baahan nahay hees dabacsan oo annagii dhegaystayaasha baan ku nasanno markaan barnaamijka usoo qabo waa codkii axmed cali cigaal iyo heestii shalambood wow sheekada dhanba shalambood baa ga soo tegaa tii heed soo maaha intaan shaar u geliyaan aan shib ka leeyahay codka macaan axmed cali cigaal aan kuda dhegaysana heesta shalambood
Yeah.
waa tahay shalaanbood iyo codkii axmed cali cigaala daantaas kaga gudubnoo dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo waxay yidhaahdeen iisho xasan ibraahim iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo faadumo ibraahim xuseen iyo carruurteeda iyo cali isaaq maxamed yarow iyo waxay yidhahdeen jaamac cabdi yuusuf dhagacaleen iyo maxamed xasan maad bashiir iyo faaduma cali doyow iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo cabdulaahi madnuur iyo waxay yidhaahdeen yariis mad cali iyo aadan ibraahim aadan iyo xuseen yuusuf madnuur iyo shuceyb xaaji nuur cabdinaasir macalin cabdinuur dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan netherlands kenya garowe iyo muqdisho waxaana ay taaniyad jeclihiin inay u diraan aabe cabdiqaadir cali ibraahim iyo marwadiisa warsan maxamuud yuusuf oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhahdeen qardho gabadhaasi oo loo bixiyey khaliijo cabdiqaadir waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena khaliijo soo weynaa u noqotay dadkeeda dalkeeda manfacda anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim oo heesta xigta barnaamijkaba usoo qabo waraaqaha waan u yar caasho markaan xaggaaga u sariixaya heesa xaggayga waa tahay hees waxaan soo qabanaya uu ku luuqeeya fanaanka cabdidiini oo heestaan ku dhegeedu yahay waan kaa digtoonahay malaha horaa laysu soo dagay markaan difaaca lagu kala jiraa gaadi mays mari daga allaha dago cabdidiini codkiisa macaan iyo heesta waan kaa digtoonahay aan wada dhegeysanmarkaba in badan ba kaygu duleeyon u dhulqaadanaye waa dunya igu xiday bantiyaanu sheeg ayla doontow waan iga dardaarane dabacsan iyo aysan kaa heline hadalko i dardoogana marna kuma diiraan kuma ay daryeelaan dawo adoo ka sugayay dabax kaa warahushaa
codkii fanaanka cabdidiini ayaan intaas kaga gudbanaa iyo heestii waan kaa digtoonahay dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalka nacaasha wuxuu naga soo gaaray maxamed salaad maxamed iyo xasan cabdiqaadir cali oo yaska loo yaqaano iyo axmed macalin cali iyo axmed xuseen kaariye iyo ismaaciil cumar weheliye iyo liibaan cabdi faarax iyo cabdulaahi golaad cali iyo waxa ay yidhaahdeen cumar aweys iyo sawda sude waxaana ay jecel yihiinna dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan ibraahim cabdi yuusuf iyo waxay yidhaahdeen kifaax xasan maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan daynila waxaanaay leeyihiin arooskiina aamiin allaha haydan kala siiyo ummad kheyr qaba aamiin ayaan anagu ralenahay anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horreeya asxaabta diraysa annagoo kale ah baa la yidhi hooyo faadumo cali cabdi aamine nuur cali xaliimo nuur cali jamiila nuur cali iyo faadumo nuur cali waxaa kaloo ku jirta daynaba nuur cali iyo cadeeye nuur cali jimcale nuur cali cabdigeedi nuur cali iyo cumar faaruuq nuur cali iyo muumin nuur cali maxamed nuur cali iyo xasan baashi nuur cali iyo asxaabtu way badan tahay warqadda gadaal baa asxaab kale kaga qoran tahay ibraahimna waxaana ka mid ah cabdiraxiin maxamed isxaaq iyo cali xasan buulle cabdisalaan gureejo baa la yidhi iyo nasteexo jimcaale hiraabe iyo ugu dambayntii najmo maxamed british leyle maxamed british iyo nasro cabdirasaaq axmed dhammaan dadkani oo kala jooga baa la yidhi johannesburg nairobi muqdisho belgrade iyo sidoo kale dolow waxay tahniid kaliya laaba u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa la yidhi khadiijo nuur cali iyo bile cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay doolow ducada waa xaggiina baa layidhi markaa arooskan dhex maray khadiijo nuur cali iyo bile cabdulaahi waxa uu ka dhacay doolow maxaa ugu ducaynaysaa ibraahino waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii owlaad keyrqabta uu eebada kala siiyo aadna kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo dhinacii heesaha mar kale ibraahino jallaac adiga laawaay mar dhinacayga mar kale waa tahay mar haddaad dhinacayga u soo riixdo ibraahinow intaan u shub dhiig lahaa haye ayuu isna u dhammay lahaa
yurub geeyo codkeeda macaan ayaan ku wada dhegaysanaynaa marka intay dhiigga shubaysay wixii halkaa ka dhacay
intaan u shub dhigi lahaa isida carmas lahayd isaan ku dhowow lahaa ayaad ka dhaqaaq lahayd
Isaan
caruurteeda iyo farxiyo cumar iyo caruurteeda iyo caasho maxamed cusmaan iyo farxiyo muumin wehliye iyo farxiyo maxamed geedi gacalo maxamed jumcaale iyo shariif cabdi wehliye cabdulaahi muumin wehliye iyo asad maxamuud wehliye maxamuud maxamed siyaad iyo ayaan axmed siyaad iyo maxamuud wehliye iyo waxay yidhaahdeen maxamed sheekh cusmaan iyo cabdulaahi macalin wehliye iyo nuur ibraahim maxamed iyo mahad maxamed cusmaan mustaf maxamed cusmaan iyo waxay yidhahdeen mahad cumar wehliye dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan beledweyne moqokori tardo mooro eri iyo muqdisho iyo jermani iyo sweden waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan nimco maxamed diirow iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi xuseen raage oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhigo mid aad bashbashi barwa kala kulantaan iyo nolol raaxo badan eebana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahimow waxa uu ka yimid hooyo dahabo axmed dhicisow aabe cabdille cabdiraxmaan xuseen hooyo xabiibo xiirey xasan hooyo ruqiyo maxamed xuseen iyo hooyo nadiifo xiirey hooyo luula aadan xuseen iyo hooyo farxiyo maxamed cabdi iyo abti xasan xiirey jamaal axmed cismaan iyo sidoo kale mulki cabdulle cabdiraxmaan dhammaan reer cabdilla ganey oo kale ah baa la yidhi aamino maryan nasro xamdi muna iyo saabriin waxaay dhammaantood hambaliyo kal iyo laaba u dirayaan doctor cabdulqaadir cabdille cabdiraxmaan iyo sharaf cumar cilmi oo koob iyo labaatankii bishan abril oo shalay uuna ahayd sanadkan laba kun toddoba iyo toban uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi nabiil cabdulqaadir nabiil soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba wax wanaagsan u tara dhammaalka gacanteeda ugu dambeeya caashaana wuxuu naga soo gaaray hooyo gacalo macow iyo waxay yidhaahdeen hooyo suldaano wehliye iyo khatra cabdulle iyo carruurteeda iyo farxiyo cumar iyo carruurteeda iyo nimco maxamed dirow iyo farxiyo muumin wehliye iyo farxiyo maxamed geedi gacalo maxamed jumcaale iyo shariif cabdi wehliye iyo carruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi muumin wehliye asad maxamuud wehliye iyo maxamuud maxamed siyaad iyo ayaan axmed siyaad iyo waxay yidhaahdeen shukri maxamuud wehliye iyo maxamuud shanboqol iyo cabdulaahi macalin xasan dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan beledweyne moqokuri iyo tardo muqdisho germany sweden waxaana ay taaniyad u dirayaan mahad cumar weheliye iyo xaaskiisa nuuro oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxaana ay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed mahad ducadana waa xaggeena maxamed mahad soo weynow oo noqo kii waalidkii anfaca iyo dalkiisaba anigana aaminayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka la soo gaaray ibraahinoo tani waa dhinacaaga ma soo dhaafaysa sacabadan kuu goglo kugu sidayoo haye
cunug muluqabiya
cunug muluqa ka darana ma ukuna wadnahan kugu seexsho sanqarkaa ilaashee nafsiga sido abadkaa nafsiga sido anna samirka iida ibraahinoo meeshan war culus baaba yaalle sacabadaa lagu siday markii dambena waxay ku dhammaatay hay aniga safarka iidda adiga nafsiga hore u qaado waa hees cusub ay qaado fanaanada waxaa ku luuqeynaysa farax iyo fiska dabcan iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa sidaan u malaynaya ibraahinow barnaamijka hambalyada iyo heesaha guud ahaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono haddii aan laydmo waxaan dhammaan dhegeystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jacaylka lixidhahoo adoonigu kaasitooy kaasure way kaasure jacaylka lixidhahoo adoonigu kaasitooy kaasure way kaasure Bye. Yeah. adiguna sisaraadii jirto waan sigtee kumaan jabine subahraadadii adiguna sisaraadii jirto waan sigtee kumaan jabine subahraadadii nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samirka idaaye idaha idaha ana samirka idaaye nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samirka idaaye idaha idaha ana samirka idaaye aday jire sarebiyo wanagaha kugu sugayo aan kugu sugay ilisee mawaydaha kugu simayo aan kugu simay ramadan ku geeyo u dhigay salaano aruraha ku sahare ramadan ku geeyo u dhigay salaano aruraha ku sahare adiguna si saraadii dhigto waan sigtee kumaan jabine adiguna si saraadii dhigto waan sigtee kumaan jabine suldaharaadadii nafsiga aan sido abidka nafsiga sido ana samirka idaaye aida aida ana samirka idaaye nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samirka idaaye aida aida ana samirka idaaye ida ida ana samirka idaaye aida ida ana samirka